intii eedeedan ku dhawo walaalkayna aan baxdo oo idaacadda watson eedan ku dhawo degmada bura kaban xaaladii eedan soo dhintay alxamdulilah boqolkiiba boqol xanada tahay dhan amni dhan kaleba alxamdulilah waa qadama jiraan kasii ciidan goraday may baa hana deeray warar sheegow in maamulka use markaasa la tacaalahay goobo markaasa walbarasho ah oo xiligan deegaanka dhinaga walbarashada ama degmada dhinaga walbarashada eedan ku liidata arrimogaas may ku jara guddoomiye waa jiraan walaalkay may waayo waxyaalo badan oo agoodmadagaalsha ilaahadiin waa ilaahna garab gale inaga tay dhinagii waxbarashada eed eedan ku liidatay inaga tay dhankii oo maaragta caafimaadka oo eed boqolkiiba boqol caafimaadka oo jiiro ee degmada isbitaalka degmada oo qadiimiha isbitaalkiina degmada oo ilaayo hadushrima degmada indhahayn wal daawo iwal dhakhaatiir indhahayn oo walhayd oo ilaayo tafankarees indhahayna inaga caafimaadka degmada eedinta eedinka digita boqolkiiba boqol walaalka isbitaalka may ku jiro oo xiligan dhibaato ee ku teegan way ka jira isbitaalka male daawo wal aramuyaalaan may waaye ciida ku howlgalayaan male inagii daawud inagii dhakhaatiirta meel walba ma waa isbitaalkii waa hirin isbitaal oo idar waayahay guddoomiya isbitaalka shiliidis yak yaale degmada
intii isbitaalka hadda halkaas isbitaalka ka yaala m c h yaala ka yaalaan oo halko m c h degmadana baahan may waaye ilaa afar boqol kiilo geeda degmo qadiima ilaa afar boqol kiilo hoos hooyas waaye mtna baahankaafi kula dareemo ko isbitaal laanigeedana waaye oo maarata degmadii uuryaanka ku dareemo dadkii isbitaalka ka jari mar haddii isbitaalkii usahwajahi daawulaan aada sheegtay in xiligan gabaabsi iyoban hayne waaba gebi ahaanba daawadiiya dhamaatay dadkii bukaanjiifka haayeen ee isbitaalka ka jari xaaladiyo inta ka damboyta
wallahi runtii may waaye de dareen uqorto hadii meel daawid aan lahayn oo geega dadki badan masaakin aan badan awoodnin ninka daawadii sifadan qof iyaga ilaahay walsiimay waaye baxa kore baydhoen baxa kore hamar anfar laakiin dad oo masaakin geegan awood nota ini farmashi daawaan kasaadan iska jiraan degmada may waaye dhinaga caafimaadka iyageeda aan kadiidata in badana ka hadalnay idaacada waa ka hadalnay waa warbixino badan wax siinay hada may waaye ilaa wasaarada caafimaadka koonfur galbeed in badan oo maarana xiriir lasoo bina jiraan waxayna wada dhinaga hay-ado ilaa iyo haddana isbitaalkii ma maxalna meel ilaa iyo hadda oo makaxayna ama hay-ada oo isbitaalkii oo dayactirta maalgigeeda daawanaysa ilaa iyo hadda maxayn ilaa intee ilaa intee la-eg arrintan hadda dareerta dhinaga daawulaanta ama isbitaalka xaaladoogan hawajahay ilaa intee lakurooga wallahi in badan de hadda maamulkay sanadaas oogay sanad isbitaalka male ilaa iyo hadda waa n c h oo maarana magaalada dhinankayaal oo n c h unicef oo marar qaar daawayin hasiyaas oo hadda badana dadki beled iyo baadib oo inta yeesha daawayan tiraadaan isbitaalka ilaa hadda hay-ad oo fan maaran fankare hayta ama daawa si hayta male gareema qorta baahida oo degmadana isbitaalkaas awal world efficient kalanta kahay jirta mudota munsan iyo dheeraad ah world efficientmadaeeg wadanka miroog dadkiansan dhanba kuwa qabtaan waaye isbitaal haddii aan lahayn hay-ad galanta kaqoobadaas ma shaqaalihii oo parliamentarynka shaqeeya aan lahayn oo qofkeed oo maaran salarysi aan lahayn qorta waa baahida ku koes isbitaalkaas guddoomiye may in sheegtay in hay-ado isbitaalka maalgeli jari waktigan iyo ku gaabiyeen ama gebi ahaanba iyo isku dhaafeen isbitaalkii galanka hayojey wasaaradda caafimaadka la hariirteen wasaaraddii may kula kulanteen hariirkiisan lasoo bidaan walna kula kulana male may waayo isbitaalka in badan may bayna araayan insha allah wala hanqaadiyana in banala ilaahi haddana makaxayn
muddo sanad ayaa in sheegtay in arrintan iyo hajiita maadi ama iyo hadareerti haddii isin jawaab ku hayteen wasaaraddii caafimaadka dhiniyadii isbitaalka awalgalanta ka haayeen iyona isku dhaafeen maamulka kiika hadda degmada ku armiyo ama degmada ku taliyo go-aan isan qaadateen jarte
runtii go-aano badan qaadanay may waaye inaga tay dhinihii koonfur galbeed dhinihii dowladda dhexe may waaye oo sii badanaa dirna insha allah waqtiyada hadhowna meesha biyana kala imi oo isbitaalkii maarana oo diblin furo doono ka hamayn haddii ilahay anaa badalaalka sakajir kiisaskan ku ulus oo isbitaalka awal gabado jaray hadda haddii iyo habata ama iyo habahan kiisaskaas ma in degmada lakaxaliya mise wa waa ku qaadahay degmada magaalooyinka kale ee baydhabo oo kale mise xamar yeelan qaadahay wallahi emergencyyaal wali oo baida may waa lahanqaade baydhabo dhimishay dareema qorta in badan may waayo hadda bilow hanta hadhaafni ilaa iyo saddex haween ayaa dhamadan dhiigbax oo daawalaana oona dad lahanqaada baydhabo dhexdan barshada oo jidka iska kadhamada ayaan koley ilaahay diina waayo qaymay waayo dhibaatada umada ilaahay ka qaado kor ilaahay ka qaado waa kiisas xun waa jiraan in badan ilaa saddex haween oo kadhamadaan jiraan jidkan oo emergency baydhabo lahanqaada arrintaas ama hedhada guddoomiye
wallahi berli hadda hadhaafana ma berliya may dhimatay lama haween gabdho qarkasii horeegani may dhimatay haweene
iyada xaaladan ulusta markaas haddiiba belanti ku umuli jirtay isbitaalka ama daawooyinkii oo ku heli jireen hadda gabaabsi arrintii anaga tahay waa ballo waaye daawadii gebi ahaanba maamulka kiikana qayladhaan suubi ilaa haddana wal jawaabe oo isin hasiin deeri ma jirta haddii bulshada reer buurha kaba iyo iska hiramaan galanti iyo isqabsadaan ama maamulku is wacyigelin suubi way heli kor in isbitaalka galanta maamulka iyo shacabka biyo kordhafidaan arrintaas maamulka kii kama in ka dhagaaga waasin
wallahi runtii de dare ma korte hadada baydhawirooda bayro isbitaala kahay shacab galanta ma kahay dare ma korte iniyona tawgeeda shacab isbitaal aan kuqabada kor hadda baydhawa tenka gaadan taaka isbitaala kufuran heedi fangareyahay shacab dedmuna ini ideeda isbitaal ba aysan biyo kor adan dare ma kortiran
waayahay guddoomiye inaga ma in sheegtay isbitaalka in dhibaato siyan ku hayta caafimaadka hadii la fiiriye dinigaas baahiyo kale oo xiligan teegin jarte
maya hada alxamdulilah ilahay mahadis baahiyo hada geeg oo xaaladan oo binaadamna kabaxay ma jirto ilahay mahadisho ammaanka ku waranba dhinaga ammaanka degmada dhatiya haatoy jidkan dheer ee baydhabo iyo buura kaba iskirow haatoy ammaanka ammaanka alxamdulilah ilahay mahadis boqolkiiba boqol amni mugeega dhibaato ninka ilahay mahadin shukr waayahay guddoomiye eedakin kumahadnaqan waraysiga aya